bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya meel kastoo aad ku sugan tihiin fiidnimo wanaagsan waa habeen talaadaha oo arbaca ay soo gelayso taariikhduna ay ku astaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha disembar sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan inta badan wadooyinka magaalada muqdisho ayaa caawa waxa ay yihiin kuwa u xiran ciidamada dowladda federaalk soomaaliya xilli maalinta beri ah oo labaatanka bisha ay ku astaysan tahay maalinta aasaaska ciidanka booliska soomaaliyeed wadooyinka waxaa lagu arkayaa ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliyeed iyo sidoo kale gaadiidka dagaalka waxaana sidoo kale la baarayaa gaadiidka ay wataan saraakiisha iyo sidoo kale madaxda ka tirsan dowladda soomaaliya iyadoona gebi ahaanba loo diidaya wadooyinka qaar isticmaalka gaadiidka dadweynaha iyo nooca raaxada waxaana sidoo kale jira baaritaano dheeraad ah oo ciidamada ammaanka ay ka sameynayaan qaybo ka mida degmooyinka gobolka banaadir waxaana wadooyinka sida aadka ah looga dareemaya xiriiriga iyo xiritaanka ka mid ah wadada isku xirta kilomitr for ilaa iyo dugsiga tababarka ciidanka booliska wadada maka almukarama qaybo ka mid ah iyo sidoo kale wadada martaa dekada weyn ee magaalada muqdisho ciida saraakiisha ammaanka ah ayaa waxaa gaar ahaan kuwa booliska ayaa u diyaargaroobaya maalinta beri ah aasaaska ciidanka booliska soomaaliyeed oo la filayo inay ka qaybgalaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo lagu wada inuu ka dhaca dugsiga tababarka ciidanka booliska ee jenaraal kaahiye ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay xariga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo waraysi siinayay idaacadda v o e da ayaa sheegay in wax laga xumaada ay tahay in waxyaabaha hadda socda aan loo dulqaadan karin sidoo kalena aan isha laga eega karin waxauna tilmaamay inaysan jirin cid lagu maamuli karo qori caaradii sida hadalka uu dhigay waxa uu tilmaamay in cabdiraxmaan cabdishakuur uu yahay muwaadin soomaaliyeed xaqna u leeyahay in uu wax dhaliilo sidoo kalena uu aragti ahaan kasoo horjeesto waxyaabaha soconaya ay wadaan ee ay wado dowladda soomaaliya ma ahan wax loo riyaaqi karo waxyaabihii dhacay waxa uu sidoo kale tilmaamay ama eedeeyey xeriga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo hay-adaha ammaanka ay ku eedeeyeen qaran dumis waxauna sheegay in shaksi iyo labo aysan qaran waxba u dhimi karin asigoo meesha ka saaray ereyada qaran dumis ee loo adeegsanayo kiiska haatan lagu ogayo waa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo horey usoo noqday murashax u taagan xilka qabasho ee madaxweynaha soomaaliya sidoo kalena hore usoo noqday wasiirkii qorsheynta xukuumaddii kumeel gaarka aheyd ee horey dalka usoo martay
hadda abdaan shubir ama siyaasiyiin xildhibaanadii hadda xasan maxamed iyo baabas yani waxyaabaha hadda socda ee runtii lagu caburinayo siyaasada dalka waan ogahay runtii haddii aan ka aamusno in la aadi doono jidkii burburka shalay lagu burburay oo dadka loo cadameeyey arrintaas waxawaad runtii arrintaas aan ka hadlaa oo maaragtay umad soomaaliyeedna sideeda waxaa layidhi daadka iyo guriga guriga intay galaan guri kama dhexdaan marka marka ay guriga ugu horeysan haddii dadku ka hadlaayo waxay keenaysaa boyasada inay galaan dad badan ay dulmigaas ku faafo marka waxaan kasta runtii adkaanayaan ka hadlo ugu digo dowladda in xuquuqda dastuuriga ee qofka leeyahay aanaga hormari kara matacsiyo ciladii iyo qadaacadii ay ka dhintay wiilashii allah maxabistaada guriga isku dhintay wiilashaas waxay aan lahayn maanta dalka baa ka difaacay oo runtii ka difaacaya al-shabaab iyo dadka kaleto dalka haysta si ayaan daraadaysay runtii yani weligiisa ayaa arrintaas ku dhintay haddii ninka kan loo dan lahaa waxay ahayd boliis horta in loo sogto oo boliiska yimaadaan woorku keenaan wax kala dan looga waco responsivegaas la qaato iyainka sideeda waa ciidanka sirdoonkaa weeye waxaa loogu talagalay howlo gaar ah oo runtii uga dagaalamay cadowga al-shabaabi in siyaasiyiin iyo shaksiyaad siyaasada ku jira ama xildhibaano iyo loo daran arrintaas arrin runta aad khatarleh haddii aynan hadda ka hadlayna lagu sideyn kartaa jid horta sideeda qaran qof ma aha xukumada maalinta taagana ma aha qaran waa qaran sideeda qaran dumis iyo khiyaano qaran iyana fadwooyinkii shacbiga akhri jireen oo hadba qofkay rabaan ugu fudoon jireen ama oo waxyaabo loogaa qoran mideeda kale haddii hadda khiyaano qaran iyo waxaad la caadi nin soomaaliya oo ciidan soomaaliyeed ku shaqaynayay ayaa si khalad ah dalkan gacanta loo gushay oo weliba banaanka intaga fadhiisiiyada waa khalad aan qof dawla taxraan marka in qof siyaasi ah oo xukuumadda mucaaraday ama dhaliilay runtii inuu ka hadlaa iyo in yani loo diraaca lagu eedaya qarandoyinka iyo qaranku qaranku maaha shaksiyaas iyo maantana ma dhalan qarankan hal qof in loo qubna qarankan waxba kama qaadi karaan sideeda marka arrintaas waxa weeye arrin runtii khatarteeda leh oo hadduu mas-uulkii maanta joogo hadduu maxkamadihii ciidankii markaa joogo ugu isticmaalo siyaasiyiinta iyo inuu wixii asaga dhalilaay kagaan khatarteeda leedahay maanta shalay marka waxaa marka lagu dhacay khafad laakiin maanta khafad leedahay waa inaan ka hadalno halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer maxkamadda gobolka banaadir ayaa soo gabagabaysay dhageysiga dacwad ay xeer ilaalinta qaranka kusoo horogtay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kaasoo habeen ka hor ciidamada ammaanka ay kasoo xireen hoygiisa kadib weerar ay ku qaadeen guriga uu magaalada muqdisho ka deganaa cabdiraxmaan cabdishakuur xeer ilaalinta ayaa kusoo eedeysay cabdiraxmaan cabdishakuur in uu kamid uu ka mid yahay uu sameeyey khiyaano qaran in iyo iyo inqilaab iyo kuwo kale hase ahaatee maxkamadda ayaa dalbatay in cadeymo loo keeno eedeymahaasi sidoo kale xeer ilaalinta ayaa dalbatay in muddo shan maalmood loo siiyo si ay baaritaanka kusoo dhammaystirto islamarkaasina ay ku keento eedeymaha cadeymihii loo baahnaa hase ahaatee guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa diiday dalabka xeer ilaalinta waxa uuna qabtay in muddo afar iyo labaatan saaca lagu keeno cadeymaha laguna dhammaystiro baaritaanka eedeymaha loo haysto cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxa uu waxa u doodaya qareenno kuwaasoo maxkamadda ka sheegay in qaabkii loo maray xerigiisa ay ahayd mid sharci darro ah islamarkaasina aanu waxba dembi ah ka gelin ama loo haynin maalinta beriah ayaa lagu wadaa in maxkamadda laiskugu soo laabto iyadoo la sugayo xeer ilaalinta in ay cadeymo ku keento eedeymaha ay kusoo eedeysay cabdiraxmaan cabdishakuur oo ay ka mid tahay in uu galay qiyaamo qaran iyo waxyaabo lamid ah wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa soo bandhigtay qiimeyntii ugu horeysay ee tirada ciidanka xoogga dalka soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa soo gabagabaysay wejigii koowaad ee qiimeynta tirada ciidanka xoogga dalka ee diiwaan gashan iyadoo warbixinta lagu sheegay in ciidamada la diiwaangeliyey ay hadda gaarayaan lix iyo labaatan kun oo askari wasiirka gaashaandhigga maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo waraysi siinayay laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa waxa uu sheegay in qiimeyntan lagu sameeyey ciidamada ay tahay tii ugu horeysay islamarkaasina wejiga labaad ee qiimeynta uu dhammaystirmi doono maalmaha soo aadan ama la bilaabi doono maalmaha soo aadan wasiirka ayaa sheegay in tirada hadda daraasadda lagu ogaaday ciidamada ay gaarayaan lix iyo labaatan kun oo askari islamarkaasina ay qeybta labaad ee daraasadda lagusoo lagu ogaan doono tirada rasmiga ah ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxa uu sheegay in daraasadda lagu sameeyey dhammaanba gobolada dalka iyo sidoo kale meelaha ay joogaan ciidamada isagoo xusay in keliya ay ka dhinaayeen guutooyin dhowr ah oo aan weli daraasadda lagu samaynin sida hadalka uu dhigay baaritaanadan iyo sidoo kale talekoobka rasmiga ah ee ciidamada ayaa yimid kadib markii dowladda maraykanka ay sheegtay inay jirtay gebi ahaanba waxyaabo badan oo ay ku taageeri jirtay dowladda federaalka soomaaliya ciidamadeeda jooga waa dowladda federaalka soomaaliya ciidamadeeda xooga dalka soomaaliya oo ay sheegtay inay jiraan wax isdabamarayn badan oo ay sameeyeen ama lagu sameeyey waxyaabihii ay ugu talagaleen ciidamada sida dowladda maraykanka ah ay shaacisay warkii aad ka dhegaysanayseen habeenimadan raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa anigoo maxamed nuur amiin ayaa idin akhrinayay intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasii nabadgelyo